It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada waana toddobiyo tobanka bisha luuliya sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah haweenka oo muddooyinkii u dambeeyey si xooggan u daawanaya ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan koobka adduunka haddaba siday kooxaha u kala taageerayeen
waxaanu kala wadanay kooxo waxaan isku imananay guri waxaa laga yaabaa qaar inay madax xanuun habeenkaala seexanayeen qaar farxadda dabaaldegayeen marka sida ragga un baanu u daawanana jawga guuda ciyaaruhu ay u socdeen haddii aan kaaga warbixiyo waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan buu ka hadlaya wadaniyadda iyo dhallinyarada oo magaalada gaalkacyo lagu soo bandhigay sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka waxaa kale oo aad maqli doontaan jacayl daranan daryeel baa lahay xaggan doqonkee ku sii turkaya ah jacayl daranan daryeel baa lahay xaggan doqonkee ku sii turkaya ah adnu qalbi diila ka sii xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump oo garab taagan madaxweynaha ruushka valadimir putin kadib markii ay kulmeen ayaa sheegay inaanu arkaynin sabab ku kalifaysa inuu rumaysto in ruushku faragelin ay ku sameeyeen doorashadii maraykanka dhammaan laamaha sirdoonka ee maraykanka ayaa iyagu isku raacsan in faragelintaasi ay jirtay waxaana socda dambi baadhis weyn oo heer federaal ah oo arrintaasi la xidhiidha dambi baadhista federaaliga ah ayaan ruushka oo keliya ku koobnayn balse waxaa sidoo kale ay ku socotaa qaar ka mid a shaqaalihii ololaha doorashada ee madaxweyne trump valadimir putin madaxweynaha ruushka ayaa sheegay in uu madaxweyne trump u sheegay markii ay shalay kulmeen in ruushku aanu faragelin islamarkaana aanu ku tala jirin inuu farageliyo arrimaha gudaha ee la xidhiidha habka doorashada ee maraykanka haweenay u ololaysa xuquuqda hubka oo ruush ah xiriir dhowna la leh n r a oo ah ururka hubka u ololeeya ee maraykanka ayaa isniintii loo xiray dembi la xiriira faragelinta uu ruushku ku hayo arrimaha gudaha ee maraykanka maria butina oo sagaalaatan jir ah sheegtayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka ee ruushka una soo shaqaysay mid ka mid ah madaxda sare ee dowladda ruushka ayay hay-adda dembi baarista gudaha ee maraykanka f b i ku xirtay magaalada tan washington f b i-da ayaa maria butina ku sheegtay inay tahay sirdoon ruush ah oo isqarinaya ayna dalka maraykanka timid dhowr jeer oo hore ka hor inta aysan ku imaanin dalkugalka ardayda ee waxbarashada loo isticmaalo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayey tirada haweenka daawada ciyaaraha kubadda cagta oo waqhtiyadii hore aanay daawan jirin oo ay wiilashoo keliya daawan jireen koobkii adduunka ee haddii la soo gabagabeeyey oo si xamaadaysan dunida looga daawanayay ayaa sidoo kale ay jireen hablo soomaali ah oo si taxanaha ula socday kulamada ay isku wajahayaan kooxaha kala duwan iyagoo kala taageersanaa wadamadii ka qaybgelayay meelaha ay habluhu sida tooska uga daawanayeen waxaa ka mid a magaalada boosaaso haddaba qaar ka mid a hablaha ciyaaraha daawada ayaa u waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamed yuusuf
yuusuf aad baad umahadsan tahay magacaygu waa sii xaaji sidaa sheegtayba waxaan daawanaynay waxaan ka mid nahay dabcan haweenka soomaaliyeed ee aadka ugu xidhan ciyaarihii socday ee ka socday dalka ruushka dabcan sida wiilasha u daawadaan si leeg baanuna u daawanaynay oo siday ula socdaan raggu baan ula soconay siday xamaasadda iyo waxay dareemayaan baan anaguna dareemaynay waxaanu kala wadanay kooxo waxaan isku imananay guri waxaa laga yaabaa qaar inay madax xanuun habeenkaala seexanayeen qaar farxad la dabaaldegayeen marka sida ragga un baanu u daawanana jawga guuda ciyaaruhu ay u socdeen haddii aan kaaga warbixiyo waaya heerar kala duwan baa la daawanayay xilli galab baa la daawanayay xilli habeen baa la daawanayay bal waxay iga wartaa qaabka ee jadwalkiina ciyaaraha u daawanaysay yusufow markii galab ay tahay iyo markii habeen tahay iskugu kaaya mid bay ahayd oo mar walba anagu gurigan joognay oo waxaa l- laga yaabaa in xaafadaydoo kale ama xaafadda saaxiibtaydoo kale ama ay dhala taalo markaa la isugu wada tago een, halkaa laga wada daawado een, markaa saasaan u daawanaynay heerarkii kala guddisanaa ee ciyaaru soo mareenna dee dabcan kolba wixii markaa dheelayay baan taageerinay iyo qaramadii ku jiray saaxada ciyaaraha waayahay waxaad ii sheegtaa marka bal intaa daawanayseen maxaa idinka ka soo baxay tartankan
horta tartankaa wixii kolay aniga ka shaqsi ahaan igu la yaab badnaa wuxuu ahaa afrikaanka iyo carabtiyo hal mar la reebay markaasaan is iri balaa looguma betelegelin ba ciyaaraha maxay ka dooneen markii horeba Een, dabcan dee wixii kala dheelayay waxaad iska dareemaysay mar haddii afrikaan iyo carab la een, aad iyo aad Een, dabcan brazil iyo argentine iyo iyo spain iyo burtuqiiska iyo dhammaan waxaa u dheelaa laacibiin caan ah aynu naqaano ay ka mid yihiin christiano iyo messi ha markay ciyaaraha ka hareen oo la reebay markaasaan isiri "Tow- talow dee koobka sanadka si kaleba u socdaa jawigiisu markaasaan aad ula yaabo iyadana waxaad wixii la yaab wixii labaad ee iigu la yaab ka badnaa intaan ciyaaraha daawanayay hadda ee xulka qaranka waxaa ku guulaystay ee faransiiska bal waxaad iga wartaa ugu dambeyn ciyaartii finaal ahayd Een, sax waxaa ku guulaystay xulka qaranka faransiiska laakiin dabcan dee dadku taageerayaal bay ahaayeenoo in guulaysatay iyo in laga guulaystay intii laga guulaystay baan ku jiray anigu gabadha yaraydoo quruxda badnayd baan taageerayey
madaxweynaha ee croatia aad iyo aad waayahay ee, gabadhan kale baan la hadlaya walaal magacaaga sheeg een aad baad u mahadsan tahay yuusuf oo magacaygu waa raaqiya een dabcan haddaan ka- raaqiya run maxamuud waaye magacayga een dabcan ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan dabcan waxaan u malaynayaa inay sanadadii hore jawigooda uu ka gedisnaa maadaama dabcan finaalka uu yimi dalinyar dadkiisuna uu yaryahay croatia marka dhammaan dabcan weliba khaasatan gabdhaha een waxaan u daawanaynay sida wiilasha u daawadaan si la eg dabcan mid qof kastana in- isha wuxuu ku haya koobka adduunka iyo naadiga uu taageerayaba waayahay ee, kooxo kala duwan baa ee, soo haray oo soo degay bal waxaad iga wartaan ee, dhallinyaradu markay haraan oo kale ama kooxdii ay wateen laga badiyaan oo kale waa waa isfoorjeeyaan bal idinka ee, markii aad tusaale ahaan oo kale aasiyo oo aad isla daawanayseen iyo gabdho kale bal markaad ee, iyada aad ka badisid ama ka soo horjeedid ama iyada kaa badiso see wax u dhacaan Een, waa mahad- waa mahadsan tahay dabcan dee horta waxaan ba isdhihi karaa een, wiilashu kale waa kala xanaaqa laakiin annagu islamaba hadalnaba haddiina laga kala badiyo Een, marka maxay ahayd tol aniga aasiyo kaleeto inta badan kolley hal naadi baan wada wadanay ee beljamka inkastoo aan ku kala duwanayn xalayba u malaynaya faransiiska iyo croatia ee croatiaha Een, marka dabcan dee waxaan ku idhi xa- een, xamaasad xamaasadaha wiilasha ka duwan ayaa dabcan annagu aanu qabnaa ma dhacdaa mararka qaarkiid ee, inaad ee, dhaladii oo kale ku boodo in lagaa badiyay adigoo kale inay hadallo oo kulul aad isweydaarsataan Een, waa mahadsan tahay yusufu tii ugu darnayd waxay ahayd habeen habeenada ka mid ah khaasatan habeenka biljamka ugu dambeeya uu haraayay dabcan dhalada kama aan daawanayn taleefonka ka daawanayo goolkii marka nagolo taleefonka dhan dhulkaanba ku riday marka taleefonkaygiiba dhaawac baa iga soo gaaray maxaa la odhan karaa marka haweenku ee, ciyaaraha gaar ahaan koobka adduunka ee, way ka baran karaan Een, dabcan waxay ka baran karaan maxay ahayd joolada waxyaabo fa- aad u fara badan ee bay ka baran karaan maadaama kole uusan dal afrikaana uusan ku jirin haddana dabcan dee waxyaabo aad u fara badan bay ka baran karaan gabdhuhu maadaama iyagu inta badan ay taageeraan qaarkood ciyaaraha inta badan dee ciyaarahan keliya maaye xulalka kaleeto adduunka ka dheelay mar kastaba ay la- ha iyo ha kulli ay dabcan indhaha kala socda horyaalada si wanaagsan Een, dabcan sidoo kaleeto yusufow een, maxay tahay wiilashu inta badan waxay helaan garoomo een, u khaasa inkastoo annagu aanan helin balse dee haddaanu heli lahayno sida wiilashoo kaleeto ba annaguna u dheeli lahayn oo gabdho laacibiin waaba nagu jiraanba baa isdhihi karaa marka hadda indhaha unbaa ka de- ka dheeshaan iyo tartankii siduu u socday indhaha iyo xamaasadii ciilkaanu ka dheenlaa iyo inaan naadi la jirno balse dee tii kaleta noo dhiman Waayo, ugu dambeyn haweenka dhallinyarada maxaa leedahay Een, dabcan ugu dambeyntii haweenka dhammaantood waxaan leeyahay dee inta een, ciyaaraha daawata een, maxay ahayd tola mid kastaba dareenkiina halkaa kasii wada een, ciyaaraha koley een, inta badan insha alla waxaan rajaynaynaa inaan helno goobo aan ku ciyaarno sida wiilashoo kaleeto ha oo aysan haatan magaalada lahayn
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mida gabdhaha dhallinyarada ee xiiseeya daawashada ciyaaraha iyagoo la socday koobkii adduunka ee xaddii lasoo gabagabeeyey waxay magaalada boosaaso ugu warrameeyeen wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya v o a magaalada gaalkacyo waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya wadaniyadda waxbarashada darbijiifka iyo arrimo kale oo ku aadan waayaha bulshada buuggan oo ay qortay bushra cabdulaahi ismaaciil oo ah gabar dhallinyaro ah oo islamarkaana hal abuura waxaanay wax ku dhalinaysay aan idinku kiciyo dhegeystayaal halkaas gabar dhallinyaro ah oo hal abuura waxaanay wax ka dhalinaysay buuggan ay uga warantay wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
buuggan aa qore waa buug sugaaneed oo keliya waxaa ku duugan sugaan badan sugaantaas oo ah qaybteeda maansada waxaana coriyay islaaniga oo ah bushra bushra bal suugaanta curinteeda iyo halabuurka buuggan aad ku soo bandhigtay mid kasta muhiimad gaaru ku lahaa bal sababihii aada u aliftay iyo muhiimadihii ay ku kala xambaarsanayeen runaantii buuggan waxaa ku jirta maansooyin aada u badan maansooyinkaasoo dhan waxay ka hadlayaan xaaladda dalka ka jirto hadday noqon leeda caalanka qiimaha uu leeyahay hadday noqon leeda dhalinyaradii hadday noqon leeda qabyaaladeedkii hadday noqon lahayd dadka duruufaha ku koray ama ilmaha yarka darbijiifka oo casayaasha ah waxyaalo badan ayaa ku jiro anagoo mid walbana qisadeeda ama saameynteeda ama waxay waxaan ku imaadeen u sameynaya waxyaabaha maansooyinka kuwa gaarka ah ee adiga ku taabanayay ama kugu xambaaray inaad aliftid runaantii waxaa ku jirta hal maansaan aada u jeclahay taasi oo ah mideeda igu horeysay aan tiri maansadaas oo magaceeday tahay calanimo dulacyadeeda maansada waxaa ka mid ah cudoonow calankaygii caafimaadkii noloshow cadowa ama ceelbaxo caadil baan ku dhaartee calaamadaada caanka markii aan jaleecaan xorinimo dareemaa calannimo hadduu jiro haddii lagu ciseeyo ciidaada meel kale calan lagama taagin
waxaa kaloo iiga muuqday maansada mid ka hadlaysa waxbarashada iyo ardada weliba gaar ahaan dhallinyarada taabanaysa runaantii maansadaas magaceeda ayadana waxaa la yidhaahdaa qiimihii qarankaa tihiin oo si gooniya ii saameysay maansadaasi waxay ka hadlaysaa ardada intay dalkooda wax ku barteen haddana ayagoo aan ognahay inay jiraan amni saas u weyn ayagoo is jirin haddana duruufo badan ay jiraan dulqaad badan iyo dhabar adeeg badan ay u sameeyeen inay dalkooda duruufaha dartooda ay wax ugu bartaan haddana ardaygaasi markuu heerka jaamacad dhameeyo isagoo xaq u leh inuu shaqo helo wuxuu uu barto shaqadiisa uu helo haddana sidaan wada ognahay waxaa jira dad dalal shisheeye ka imaaday haddana ardadaasi ayagoo xaq ole inay wadankooda wax ka bartaan shaqada kaga hormarayo ayagoo kaga aqoon badan dalka dadkii wax kusoo bartee maansooyinka waxaa jirtay maansa ee marka aan fiiriyo ka hadlaysay dhalinyarada maansada magaceedana waxaa la yidhahdaa dhalinyaro marka maansada dhalinyaro bal waxay aad u aliftay iyo bal haddii tuducyo ka mid ah waxyaabihii ku qornaa waa mahadsan tahay maansadaasi dhallinyaro waxaan ku dhiiligelinayaa dhallinyarada soomaaliyeed haddii aan dulciyadeeda aan kuu dulmara waxaa ka mid ah dalkan yaa u hiiliya dalkan yaa u hagarbaxa dalkan yaa u daacada ha ka eegin meel kale annagaa u daacada dhallinyaroy dhaliishiyo rajaxumada daayo dib u toosa dhallinyaro dhibkaan dhacayoo dhammaan dan kaleeta maahee niyadaa la delayaa markuu geedku noo baxo midhihiisa haminaa afkana laka oodaa markii aan tacliiniyo dugsi saro dhammaynaa tahriibkaa tahluugiyo dal shisheeye aadnaa aada baa mahadsantaa bushra midaan dhalinyaro haddii aan su-aala kaa weydiiyo maxaad aragtay markii aad maansada dhalinyaro curinaysa
sidaan wada ognahaba caalamka ama dunida dal walba waxaa dhisa dhalinyaradiisa anigoona laga mashquulinaya waxaa la qaatay dhallinyaradeena qalbigoodii oo ay dalalo kale u gudbayaan marka fursad umaana helin inay dhallinyaradana wax ku qabsadaan ayagoo qalbigooda laga xadaya oo wadamo kale looga haqaltaagayo marka haddii dalkeena ay dhallinyarada ka baxaan ama dhallinyarada qalbigooda wax kale lagu abuuro dalku wuu isbedelayaa sidaana mase ahaanayo oo wuxuu isku bedelayaa dal dumay oo kale maxaa yeeley haddii dhallinyaro dalka aysan joogin ama dhallinyarada aysan dalkooda wax u qabanaynin waxaan noqonaynaa dunida madoobo buuggan ma markii kugu horreysay oo aada gaalkacyo kusoo bandhigtaa haa waa markii ugu horreysay aan gaalkacyo kusoo bandhigay waxaan jeclahay gobolada dhammaan inaan aado waxaa jirtay xaflad gaalkacyo aad ku qabatay oo aada buugga kusoo bandhigaysay boorka waxaa kugu qornaa dib u howlgelinta xaruntii dhallinyarada xarunta dhallinyarada gaalkacyo la howlgelinayo maxay tahay muhiimadda ay gobolka u leedahay
runaantii kaalkacay sidaan wada ognahay waxaa joogta dhalinyaro aada u firfircoon haystana fursado aysan magaalooyinka kale ama degmooyinka kale aysan haysanin ayay leeyihiin waa dhalinyaro aada u firfircoon runaantii kaalkacyo sidii hadda tahay waxaa laga yaabaa sanad ka hor ama bilooyin ka hor inay saas ahaa jirin taasna waxaa u dhiirigeliyey dhalinyarada isxilqaante oo labada dhinacba isdhexgalay si calool fiyoogana horumar ku gaaray xaruntaa marka hirgelinteeda yaa idinka gacan siinaya xaruntaas waxaa garab naga siinaya maamulada iyo dhalinyarada ayagoo isku duuban oo labada maamulba ay isku xiran yihiin ayay si howl hufan wax walba u wada qabanayaan taasina waxay ahayd bushra cabdulaahi ismaaciil oo qortay buug ka hadlaya wadaniyadda iyo arrimo kale oo bulshada ku halmaana waxaad dhegeystayaal haatan kusoo dhawaataan hees
dogtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa kooxou isii damqay sidii jaaw iyo dabiibu helaa bartii dogtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa kooxou isii damqay sidii jaaw iyo dabiibu helaa kantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadaya hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadaya kantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadaya hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadaya daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkayaa adnu qalbi diila ka soo turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkayaa adnu qalbi diila ka soo turkaya iskiyo dookhii dihaalka badnaa darmaantii qura daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helaa iskiyo dookhii dihaalka badnaa darmaantii qura daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helaa kanturken darsiima lahay midaan u diree tawaafi lahay kolkaan bakharada ku duubi lahaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan tarfumada dulqaadan karaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan tarfumada dulqaadan karaa kanturken darsiima lahay midaan u diree tawaafi lahay kolkaan bakharada ku duubi lahaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan tarfumada dulqaadan karaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan tarfumada dulqaadan karaa daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee kusii turkaya ah jacayldayanon daryeelbalahani halkan doqonkee kusii turkaya ah admu qalbi diila ka soo turkaya ah jacayl daranon daryeel balahay halkan doqonkee kusii turkaya ah jacayl daranon daryeel balahay halkan doqonkee kusii turkaya ah admu qalbi diila ka soo turkaya ah jacayl daranon daryeel balahayn halkan doqonkee kusii durkaya jacayl daranon daryeel balahayn halkan doqonkee kusii durkaya adno qalbi diila kasii diidaya kolkan daymada ku dirisan lahaa heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdulkariim cali shaah ee halkudhigiisu ahaa qalbidila ayaan intaas kusoo gabagabeynna halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno nadiga kubadda cagta yuventus ayaa soo gebagabaysay heshiiska ay la gashay ciyaartooyga cristian ronaldo oo weerarka uga ciyaari jiray nadiga real madrid tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee real madrid jose morino marna soo leeliyey ciyaartooygaasi ronaldo ayaa waxa uu sheegay in kubiiritaanka nadiga kubadda cagta yuventus uu ku biiray cristian ronaldo ay noqon doonto mid ay ka wada faa'iidaan dhammaan taageerayaasha kubadda cagta horyaalka dalkaasi talyaaniga yuventus ayaa waxay shaaca ka qaaday in ronaldo ay kula soo wareegtay lacag ka badan milyan oo yuuro oo uu kaga soo biray naadiga real madrid waxaana morino uu ku tilmaamay in heshiiskaasi uu muhiimad gaar ah u leeyahay seeriyada dalka talyaaniga ciyaaryahankii hore ee naadiyada arsenal iyo barcelona iyo xulka dalkaasi faransiiska tiero onri ayaa waxa uu iska casilay qandaraas uu kula jiray tv-ga sky sports oo uu ahaa taxliile dhinaca ciyaaraha ah oo ku kaxayay sanadkii afar milyan oo pound waxaana uu hardan ugu jira sidii uu noqon lahaa tababare kooxeed hadda dhowr kooxood ayaa ciyaartooygaasi hore ay la soo xidhiidheen si uu u leelin lahaa sida wargeeska daily mail uu qoray waxaana uu ahaa tababare ku-xigeenkii xulka dalka belgiumka ee wacdaraha ka dhigay koobkii kubadda cagta waddankaasi ruushka lagu soo gebagabeeyey maalmo ka hor tier onri ayaa beddelkiisa waxaa la sheegaya inuu gali doono ciyaaryahankii kabtankii hore ee xulka dalka ingiriiska ee naadiga chelsea john terry oo bedeli doona booskii u taxliilaha ciyaaraha uu ugu ahaa tv-ga sky sports naadiga napoli ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaartooyga weerarka ugu ciira naadiga kubadda cagta real madrid karim benzema sida uu qoray wargeyska daily mail benzema ayaa waxaa hadda indhaha ku haya tababarihiisii hore ee carlo angelotti oo dhowaan loo dhiibay naadiga napoli weeryahanka waddanka faransiiska oo dhashay ayaa boqolsagaashanlaba gool u dhaliyey naadiga real madrid tan iyo markii uu ku biiray sannadkii labakuniyosagaaarda vingar oo muddo labayabaatan san leelinaya naadiga arsenalna waxa uu sheegay in khaladkiisii ugu weynaa ee abid ee uu galo ay tahay in uu muddo intaas la-eg naadiga arsenal uu la joogo kadib waraysi dhinacyo fara badan taabanaya oo uu bixiyey waxa uu dhinaca kale sheegay in dadaal badan uu u galay sidii naadiga arsenal ay u guulaysan lahayd wax badanna uu uga tanaasulay naadiga arsenal darteed oo uu u huray xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan xubintii ciyaaraha dhegeystayaal haddaan halkaa ku dhaafno haatanna aan ka codsado xuseen barre aadan inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona xuseen mahadsanid jaamac madaxweynaha maraykanka oo garab taagan madaxweynaha ruushka ayaa sheegay inaan u arkaynin sabab ku kalifaysa inuu rumaysto in ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka dhammaan laamaha sirdoonka ee dalkan maraykanka ayaa isku raacsan in ay faragelintaasi jirtay waxaana socda dembi baadhis weyn oo heer federaal ah oo arrintaasi la xidhiidha dambi baarista federaalka ah ayaan ruushka oo keliya ku koobnayn balse sidoo kale waxa ay ku socotaa qaar ka mid a shaqaalihii ololaha doorashada ee madaxweyne trump madaxweyne putin ayaa sheegay in uu madaxweynaha maraykanka u sheegay markii ay shalay kulmeen in aanu ruushku faragelin islamarkaana aanu ku tala jirin inuu farageliyo arrimaha gudaha ee la xidhiidha habka doorashada ee maraykanka haweeney u ololeysa xuquuqda hubka oo u dhalatay ruushka xiriir dhowna la leh ururka n r a oo ah urur hubka u ololeya ee maraykanka ayaa isniintii loo xiray dembi la xidhiidha faragelinta uu ruushku ku hayo arrimaha maraykanka maria butina oo jir ah sheegtayna in ay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka una soo shaqaysay mid ka mida madaxda sare ee dowladda ruushka ayay hay-adda dambaarista gudaha maraykanka ee f b i ku xirtay magaaladan washington d c aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada hees kale waxaa inoogu luqeynaya king khaalid iyo farxiyo fiska ballanteeni
baahidooda ka baarame iyo ibaada nin haysanina baahidooda ka baarame
heeskaasi ballanteeni iyo fanaaniinta farxiya fiska iyo king khaalid ayaan kusoo gabagabanayna baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo
shina waa laga baantaaye beenta waa lagu baaba'aa shina waa laga baantaaye beenta waa lagu baaba'aa barinimaa bari lagu baxsadaa adda bashaashnimaada ku joog barinimaa bari lagu baxsadaa adda bashaashnimaada ku joog